sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada maamul goboleedka puntland ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacantay dagaal saaka gobolkaasi ku dhex xalay saqdii dhexe ku dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyaad islaamiya oo ku sugan buuraleyda galgala kuwaasi oo la sheegay inay xidhiidh la leeyihiin ururka al-shabaab gaadhi ay saaraayeen ciidamada puntland ayaa sidoo kale la sheegay in qarax lala eegtay wasiirka amniga puntland khaliif ciise mudan ayaa sheegay in ciidamada puntland ay iska difaacayeen weerarkaasi lagu soo qaaday islamarkaasina ay ku raad joogeen firxadkii maleeshiyadaasi galgala faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed colaad xasan wararka laga helayo deegaanka sugure oo ku dhow buuralayda galgala ee gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in dagaalku uu bilowday kadib markii maleeshiyaadka galgala ee ku xidhan kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada puntland oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan degmada boosaaso warka waxa uu intaasi ku darayaa in dagaalka oo socday muddo ka badan hal saac isu adeegsaday gantaalada garbaha laga tuuro iyo boobayaasha culus war-saxaafadeed ka soo baxay puntland ayaa lagu sheegay in dagaalkaasi ay ciidamada puntland ku dileen toddoba ka mida kooxdii soo weerartay labiyo toban kale oo dhaawacna ay la baxsadeen wasiirka amniga ee puntland khaliif ciise mudan oo wariyaasha kula hadlay magaalada boosaaso ayaa sheegay in gaari siday ciidan ka tirsan puntland oo gurmad ahaan ugu socday ciidankii la weeraray ay miino la qaraxday toban ka midhana ay ku dhinteen
ciidamada farantiga hore jooga baa xalay habeen markii waxaa soo weeraray cadowgii markiiba waa laga hortegey ciidamadii hadday ka hortageen runtii muddo yar bay oberethinku socday muddadii oberethinku socday waxaa guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamadii dowladdu meeshaas waxay ku dileen toddoba nin oo cadowgiiya dhaawac fara badanna way gaartay runtii way carareen waa laga daba tegey waxba waa la gaari waayey dhaawac badan iyo dhiig badanna meelii waa lagu arkay toddobadii meydka ahaadna afar ka mida waa soo qaadnay waxaan u malanayaa inaad soo aragteen iyagana haddaa la aasayaa saddexdii kalena xaggaasaa lagu aasaaliyay lama qaadan karin waxaa kaleeto iyaduna dhacday ciidan u gurmanayay oberathonka ayaa meel dhexe miino kaga heshay miinadii waa ku qaracday baabuurkii waa gubtay raggii saaraana waxaa dhintay toban qof allahu naxariisto waa mujaahidiin bay ahaayeen xaaladuna hadda aad bay u fiican tahay gacantaana lagu hayaa wasiirku waxa uu sheegay in ciidamada puntland la geliyey heegan buuxa oo ay ku raad joogaan firxadka maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday hub fara badanna ay ka qabsadeen ciidamadana waxaanu wadagelinay heegan in wax alla wixii tallaabo ah la qabto waxaanu rajaynaynaa ilaah idankiis nimankaas inaannu soo qabanno meydkooda iyo iyaga naftoodaba meelo badan oo hadda aanu ciidamo u dirrayna waa jiraanu ku maqan yihiin hub badan oo iyaga ay siteenna waa laga qabtay ciidamada haya khasaaradaas badalaaran baa gaartay buuralayda galgala ayaa waxaa dagaalku uu ka bilowday afar labaatankii bishii julaay sanadkii labada kun iyo tobankii markii maleeshiyaad ka amar qaata maxamed siciid atam oo lala xiriiriyo al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar control oo ciidamada puntland ay ku lahaayeen deegaanka karin oo duleedka ka ah magaalada boosaaso weerarkaas oo ay ciidamada puntland kaga jawaabeen duulaan ka dhana saldhigyada maleeshiyaadka atam ee buuralayda galgala kaasoo bilowday saddex iyo tobankii bishii agost ee sanadkii labada kun iyo tobankii inkastoo ay puntland duulaankaasi ku sheegtay inay kaga adkaatay maleeshiyaadkii atam haddana kooxdu waxay ilaa iyo haatan ku tahay khatar amniga puntland bishii februari ee sanadka labada kun labiyo tobanka ayaa afyeen u hadlay maleeshiyaadka galgala oo magaciisa ku sheegay yaasiin kilwa oo codkiisa laga sii daayay raadiyaha al-shabaab ee alandalus uu sheegay in kooxdu ay si rasmiya ugu biirtay al-shabaab dadka ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa sheegaya in buuralayda galgala oo istaraatiiji u ah dhuumaalaysiga iyo dagaalka jabhadaynta in laga yaabo inay u baxsadaan saraakiisha al-shabaab ee koonfurta soomaaliya marka dagaalka looga adkaado saraakiisha dowladda soomaaliya iyo maamulka puntland ayaa horey u sheegay in saraakiil iyo maleeshiyaad baxsada oo ka tegay koonfurta soomaaliya ay gaareen galgala aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socotiinayay isla arrimaha puntland ayaan ku jirnaayay suxufiyiinta ku dhaqan puntland ayaa walaac ka muujiyey xeer ay sheegeen in maamulka puntland uu sameynayo saxaafadda puntland ka howlgasha kaasoo la filayo in loo gudbiyo baarlamaanka puntland si uu u dhaqangeliyo suxufiyiinta ayaa sheegay in xeerkani yahay mid aan munaasab ku ahayn warbaahinta islamarkaana aan qaybaha warbaahinta puntland lagala tashan gudoomiyaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosoj islamarkaana ah xogayaha ururka suxufiyiinta puntland burhaan axmed daahir oo shir jaraa'id garowe ku qabtay ayaa xubnaha baarlamaanka puntland ka codsaday inaysan ansixin xeerkaasi wariyaha v o eda garowe nuux muuse birjeeb ayaa burhaan la kulmay wuxuuna ka waraystay waxa ay ka cabanayaan dhowaan waxaa wasaaradda warfaafintu ay soo saartay waxa ay ugu yeertay xeerka cusub ee warbaahinta puntland oo ay wasaaraddu sheegtay inuu diyaar u yahay in baarlamaanka hadda loo gudbiyo marka maadaama xeerka warfaafinta laga soo saarayo ama saxaafadda loogu soo talagalay uu yahay mid la doonaya inuu bedelo kii hore ballanta warbaahinta iyo dowladdu ay ku wada jireen gaar ahaan wasaaradda warfaafintu iyo mediaha puntland ay wadagaleen waxay ahayd xeerka dib u habeyntiisa in laga wada qayb qaato oo bulshada reer puntland qaybaheeda kala duwan mediahuna ka mid yahay loo soo bandhigo oo ay taladooda ka dhiibtaan oo dabadeed markii laysku waafaqo loo gudbiyo hanaankii geedi socodka ah ee lagu sharciyay in la mari lahaa golaha wasaaradda u tago dabadeedna baarlamaanka u gudbo labadii bishii oktoobar aynu soo dhaafnay shir saddex maalmood u socday wasaaradda iyo warbaahinta oo arrimahaas looga hadlayey bayaan baa ka soo baxay wasaaradda warfaafintu ay saxiixday oo wasiirku goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda warfaafintuna wasaaradda u saxiixay dhinaca warbaahintana anigu waan saxiixay waxaa maanta shir lagu qabtay hoteelka rays ee magaalada garowe wasiirku wuxuu yidhi xeerkii waa diyaar baarlamaankuna dhaqso u tegaya waxaan idhi marka wasiir intaanu baarlamaanka aadin waxaa habboonayd in bulshada laga talageliyo oo aad noo soo celisaan maadaama annaga ay tahay cidda lagu dhaqayo la rabo inay u hogaansanto fuliso difaacdo qaybtayadii wadatashiga naga sii wasiirku wuxuu yidhi arintaasi waxba kuma lihidin way dhammaatay baarlamaankuna tegayaa wixii aad ka heshaan baanad leedihiin nasiibkiinaad qaadaysaan annano arrintaasi runtii waana qaadan weynay wayna dhibtay shirkayga jaraa'id marka wuxuu ku saabsanaa in arrintaasi aanu ka cabanayno aynu dowladda u gudbinayna cabashadaas aynu madaxweynaha ka codsannay in uu kaalinta uu ku leeyahay arrintaasi uu ka qaato uu soo farageliyo maadaama aad xasuusato labada kun iyo tobankii nofembar toddobadeedii shir madaxweynuhu furay oo miidiyaha dowladdu arrimahaas ay kaga hadlayeen warbaahinta sidii dib u habeyn shuruuci loogu samayn lahaa uu madaxweynuhu yidhi wixii aad isla eego soo hagaajiyo oo dabadeedna sharciga ha soo baxo in arrintii dhinac maray marka taas baarlamaanku inaanu fulinin haddii sharcigaas u yimaado yaanu ka codsanin baarlamaanka lana soo celiyo burhan markaad xeerkan eegtay oo dhinacyo fara badan aad ka eegtay maxaa kaaga muuqda oo aad aad isleedahay suxufiyiinta puntland haddaan nahay waa diidayna waxaanu ku diidaynaa qodobo badan baa jira oo xeerka ku jira oo aad u fara badan oo runtii maaragtay aan munaasab ku ahayn warbaahinta qodobo runtii yacni qaabku uu qoran yahay xitaa xirfad ahaan iyo sharci ahaan wax habaysan oo dad sharci yaqaana ay ka qayb galeen xitaa ma aha waa wax aflagaado iyo ceeb ku ah xataa xeerkaasi hadduu intii la faafiyo uu sidaas ku baxo oo ma garanaysaa bulshadu aragto ama wadamada maaragtay dadka keyrkeena ay arkaan yacni waxay arki karaan halka aanu ka taaganahay shuruucda iyo warbaahinta marka wax u qalma oo miidiyaha horumarinaya oo ama miidiyaha xadidi kara ama ujeeddada laga leeyahay sharci war-saxaafadeed gudan kara maaha waxaad moodaa marka in wasaaraddii ay wixii iyadu isku koobayso oo ay qarsanayso oo hoosta gashanayso hadhow marka see loo fulinaya marka see loo fahmaya haddaan marka dadkii xaqa u lahaa aysan marka hore laga talagelin marka sida qodobo badan oo ceeb ah oo runtii dastuurka xataa ka hor imaanaya oo aan u qalmin xeer saxaafadeed puntland baa iyo sharciga iyo dastuurka xitaa aad meelka dhaca u habaa ku jira shuruucdaas marka waxa weeyaan darteed arrimaha jira waxaan doonaynaa baarlamaanku in aanu arrintaasi meel marin ogolaan waayo baarlamaanku maadaama anaga wakiilnayihin annaga xeerkaasi maana arag nala kalama tashan nala kuma taxgelin mana ansixinayaan maadaama baarlamaanku annaga yani wakiil ay naga yihiin inay soo celiyaan oo wasaaradda ku celiyaan
laakiin burhan markaan eegno xataa xeerarkii ka horeeyey xeerarkan ma jirin waxyaaba saxaafadda ay ay fikrado ku lahaayeen marka soo uma muuqanayso in suxufiyiinta ay doonayaan in xeerkan laftirkiisi ay afduubaan oo ayagii wixii ay doonayaan ay ku shubtaan maya haddii anagu aan samaynay ayaa taas la oran lahaa laakiin haddaanna arag maxaaba la afduubaa maba aana arag nalo kama talagelin culimmada lagama talagelin ganacsatada lagama talagelin aqoon-yahanka hogaamiyaasha dhaqanka bulshada qeybaheeda kala duwan oo xaqa u leh in xeerkani lagala tashado waayo waxay saamiley bay ka yihiin daneeyaal bay ka yihiin waa inuu soo maro marka hadda haddii dowladda ay ku adkaysato arrintaa aad sheegaysid suxufiyiintiinan maxaa idin qorshaysan waxa weeyaan ma filaya dowladdu inay ku adkaysan doonto dowladda wasaaradda warfaafinta keliya maaha dowladdu waxaa jirta maaragtay waxay madaxweynihii baa jira madaxweyne ku-xigeenkii baa jira kolley baarlamaankii baa jira oo ka dambeeya marka waxaan ma filayo horta laakiin hadday dhacdo taasi nasiib darray noqonaysaa waxayna noqonaysaa inaanan qaadan arrintaas waana ka hortegaynaa waana diidaynaa waana ma garanaysaa xaqaygana waana difaacaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nusoj islamarkaana ah xogayaha ururka suxufiyiinta puntland burhaan axmed daahir oo shir jaraa'id shalay garowe ku qabtay waxa uu warramaya waryahayaga nuux muuse barjeeb